qaybta qur-aanka iyo tarbiyadda ardayga higaadda baranaya qur-aanka looma bilaabayo ilaa uu ka soo gaaro buugga saddexaad bartamihiisa gaar ahaan bogga lix iyo labaatanaad ee ku cinwaansan hamsatul wasli iyo qadciga xilligaa ayuu ardaygu xaq u yeelanayaa in higaadda uu ku garab wado sixidda ama bilaabista qur-aanka kariimka ah taa waxaa ka dhalanaya in ardaygii saddexda maalin higaadda u imanayay in loogu kordhiyo laba cisho oo dheeraad ah oo uu maalinna fasalka qur-aanka uu imanayo maalinna uu dersiga tarbiyada kaga soo qaybgelayo zuunka onlineka ka baxa galbihii fiiro gaar ah waalidka wuxuu xaq u leeyahay haddii ilmihiisu ay soo gaaraan buugga saddexaad bogga lix iyo labaatanaad in uu dooran karo saddex arrimood midkood kow in uu qaato qorshaha la soo bandhigay oo ah in ilmihiisa uu isku wadi karo higaadda qur-aanka iyo tarbiyada ee shanta casho ah labo in uu qaato laba casho oo higaad ah iyo laba casho oo qur-aan iyo tarbiyo ah saddex in uusan diyaar u ahayn in uu higaadda casharo kale la qaato ilaamaana uu ilmihiisu ka dhammaynayo higaadda ardayga marka uu qur-aanka bilaabo waxaa qasab ah inuu qoro juska camo kadib waalidka waxaa la khiyaar gelinayaa in uu ilmihii qoraalka sii wado ama inuu joojiyo inta uu ardaygu ku dhex jiro juska camo waxaa laga qaadayaa saddex imtixaan imtixaankuna waa in hal fadhi looga dhagaysto inta uu soo dhaafay oo dhan waana sida tan kow marxaladda koowaad markuu suuratu duxaa gaaro waxaa looga qaadayaa naas ilaa duxaa labo marxaladda labaad markuu suuratul aclaa gaaro waxaa laga qaadayaa naas ilaa suuratul aclaa marxaladda saddexaad markuu juska xiro waxaa looga qaadayaa naas ilaa suuratu camma hal fadhi ardayga kolka uu ka gudbo imtixaanka juska waxaa waajib ah in maalin walba uu juska akhriyo si loo ogaado inuu arrinkaa fulinayo iyo in kale waxaa qasab ah in uu ku soo biiro qolka ahlulqur'aan loo yaqaano oo watsapka ka samaysan oo ay ardayda dhammaan ay ku wada jiraan iyagoo dhexdoodiina ay maamulaan oo ay calaamadda sax saaraan ardaygii akhriyey calaamadda khalad ahna ay saaraan ardaygii aan akhrinin maalintaas kadib saddex cisho haddii uu akhrin waayo ay la hadlaan hadduu isbedeli waayana ay go'aan ka gaaraan in qolka laga saaro waalidkiina loo gudbiyo arrinka ardayga haddii uu dhammeeyo juska koowaad waxaa khasab ah inuusan casharkiisu ka yaraanin hal bog isbuucii oo ay ka dhigan tahay afar bog bishii oo ay ka dhigan tahay hal jus iyo bar sannadkii qofkii hal bog ka badiyaana jus iyo bar ka badan ayuu keenayaa sannadkii